أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu nuux ka mid ah ama suuratu inaa arsalnaa labadaa magac ayay leedahay suuraddan suuratu nuux iyo suuratu inaa arsalnaa labadaba marka way ku caanbaxday kutubta tafaasiirta iyo masaaxifta iyo way ugu yaalaan sida ay suuradda ku magacaaban tahayna waxay ka waramaysaa suuradda dacwatu nuux calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi nuux dacwadiisa waxa nuux marka si gaara loogu soo qaaday isaga hadda waxay tahay awalu rusul ayuu ahaa rususha isaga ugu horeeyey ee wax isaga ka horeeyey oo ummad loo soo diray inuu dacwo gaarsiiyo ma lahayn nabiyullaahi aadam iyo nuux intii u dhexaysayna dadku way wanaagsanaayeen oo iimaanka iyo towxiidka ayay ku taagnaayeen kaana nnaasu ummatan waaxida ayaan kusoo marnay maadaama uu awalu rusul marka isaga uu yahay risaaladiisu marka aada iyo aaday muhim muhiimad ay u leedahay sidaas ayaa marka suuraddan loogu magacaabay isaga dacwadiisii iyo risaaladiisiina ay ugaga waramaysaa min awal ilaa iyo aakhir isaga unbay ka waramaysaa risaaladiisii marka towxiidkay suuraddan aada xooga u saareysaa shirkiga iyo qaabdaradiisa iyo waxyaabaha uu keenayo iyo ayay suuraddu ka waramaysaa iyo habaarkii nabiyullaahi nuux qoomkiisii uu habaaray mar haddii uu ka waayey muddo dheer isagoo ku dhex jiro oo kun sano oo konton sano dhiman haddana wax yar un ay rumeynayaan oo madax adeyg ay kasii qaadayaan ayuu isagiina marka uu habaaray suuradda aakhirkeeda sidaan ugu tegayna in shaa allah marka suuraddani waa suura makiya qabla alhijra ayay soo degtay qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim innaa anagu arsalnaa waxaan dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisa intii ka abaan u dirnay an andir ay andir dig qowmaka qoladaada u dig min qabli an ya-tiyahum intuunan u imaanin ka hor cadaabun cadaab intuunan u imaanin ka hor cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo sidiibuu fartoonaaday oo qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkayow inii aniga nadiirun ku digayaan lakum idinka aan idiin ahay kaas oo mubiinun ay caddahay digniintiisu ay caddahay an icbudullaaha ay ucbuduu caabuda ayaan idinkugu digayaa oo aan idinku waaninayaa ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wattaquu ka dhowrsada hu alla ka dhowrsada ama wattaquuhu ka dhowrsada shirkiga inaad rabbi u shirki fashaan ka dhowrsada wa atiicuuni anigana ee adeeca oo rasuul ilaahay maadaama aan ahay buu leeyahay haddaad sidaa yeeshaan yakfir dhaafee alle lakum idinka idiin dhaafee min dunuubikum dunuubtiinna yacnii xaggeeda idinka dhaafee wayu-akhirkum idin dib dhigee ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay ina ajalallaahi ilaahay waqtigiisa ou dadka ku qoray idaa jaa-a haddii uu yimaado laa yu-akharu lama dibdhigo low kuntum haddii aad tihiin haddii aad ahayde haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanayo oo haddaad waxgaran low kuntum haddaad ahaan lahaydeen taclamuuna kuwa wax garanayo la ayqantum waxaad yaqiinin lahaydeen annahu laa yu-akharu waqtiga alle inaan dib loo dhigaynin dacwadii marka dirid alla uu diray nabiyullaahi nuux bay ka bilaabatay oo alla wuxuu yidhi innaa annaga oo alla ah buu leeyahay arsalnaa waxaanu dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay marka ilaahay inuu diraayo bashar oo uu u dirayo dadka si basharkaasi uu wax u baro xagga rabbina uu ugaga waramo uu uga sheekeeyo basharka marka waxa loo diraya in isaga la caabudo ma aha waa in dadka siday rabbi u caabudi lahaayeen ou baro ou tuso marka alla waa marka mursil wuxuu dirayaa marka isaga isaga ayaa dirayo dadka qaarkood buu dooranayaa rasuulnimo u dooranayaa waa dirayaa marka dadkaasi marka risaaladiisa ayay dadka gaarsiinayaan iyo fariimihiisa innaa arsalnaa waxaan dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii xaggoodii baanu u dirnay an andir ey andir dig qowmaka qoladaada u dig an marka waa tafsiiriya in laga dhigaa dhib yar oo la yidhaha marka an andir ey andir bimacnaa ey macnihii marka shuruudiina waa ku joogtaa oo innaa arsalnaadaas ayaa waxaa ku jira fiihi macna alqowli laa xuruufi laa xuruufahu macna alqowl ayaa ku jiro laakiin yani laa xuruufuhu xuruuftiisa kuma jiraan mar haddii marka qowlkii xuruuftiisii meesha ay ka maqan tahay macnihii hadal iyo qowlna meesha uu ku jiro anta dhacdaa waxay noqonaysaa tafsiiriya masderiye in laga dhigana waa bannaan tahay markaana lagu nasbiyo mansuub binasci alkhaafid laga dhigo oo macnaha marka ay noqoto innaa arsalnaa annagu waxaan dirnay nuuxan baan dirnay ilaa qowmihi baan u dirnay an andir bian andir ay biindaari qowmika qowmkaaga digniintooda aada u digaysid baan kula dirnay ama aan kula dirnay ayb marka tan yara tan horaasa ka dhib yar ay andir dig qowmaka qoladaada u dig min qabli an ya'tiya intounan u imaanin hum iyaga cadaabun cadaab intounan u imaanin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo cadaabka intounan u imaanin bal digniinsii marka ilaahay dadka ma ciqaabayo isagoon digniin siinin oo aan xujadii xujo tirin markuu xujo tiro oo marmarsiyadii ka baabi'iyo oo wax allaale yacnii wax cudurdaar ah oo ay qadimanayaan la waayo markaa buu cadaabayaa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan buu alla leeyahay waxaanu ahayn yacni ma aanaan ahayn kuwa cadaabayo ilaa aan rasuul dirno qaala wuxuu yidhi yaa qowmi jumladan marka qaala yaa qowmi iska tafsiiri istinaaf tafsiiri ah baa ku jiro oo yacnii faqaala hadda lama dhihin laguma xirin tafriic loogama dhigin laakiin maadaama qaala la yidhi istinaaf tafsiiri ah baa ku jiro an andir qowmaka amarkii la sii wixii lala diray waaba kanaa marka waa fart waa fartoonaaday qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow innii aniga lakum idinka nadiirun baan idiin ahay ku idiin digaayo mubiinun oo digistiisu ay caddahay weliba ayaan ahay isla markiiba dadkii waa kan anugu digniin mid idiin digayaan ahay oo cadaab hortii idiin digayo oo digiddiisu weliba ay caddahay anicbudullaaha ay ucbuduu digniintii hadalay rabtaa marka an andira yani mar yaa qowmi inii lakum nadiirun markuu yidhi mubiinun uu yidhi nadiirunta marka waxaa ku jira macna alqowl ayay wadataa waayo haddii laysku digaayo waa laysla hadlaa xuruuftii oo qowlkana qaala iyo wax lamidana maku jirto nadiirunta dhexdeeda tafsiiriyada kuwad marka ay an icbud llaha ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wattaquu ka dhowrsada hu alla ka dhowrsada oo ciqaabkiisa ka dhowrsada inaad cibaadadii isaga keliya ou lahaa aada wax ugu dartaan ka dhowrsada wa atiicuuni anigana i adeeca labada lagu liibaano waaye in ilaahay keliya la caabudo rasushana laga dambeeyo oo say kugu taliyaan rususha aada u tala qaadato haddaad marka rusushii taladooda aa yeeshood qaadato ilaahay keliyana aada caabuddo dariiq fiican baad marka ku jirtaa yakfir dhaafee alle lakum idinka idiin dhaafee waa jawaab marka yakfir dhaafee lakum idinka idiin dhaafee alle min dunuubikum dunuubtiina idinka dhaafee xaggeeda mintaani marka ilaa shan camal baa ku bannaanaan karto macna in la yiraahdo libtidaai ilgaaya dunuubtiina xaggeedu idinka dhaafayaa libtidaai ilgaaya in laysaga macno kale waxaa weye in zaa-ida laga dhigo oo la yidhaha yakfir lakum alla idiin dhaafee min dunuubikum ay dunuubakum dunuubtiina idinka dhaafee calaa dariiqati alakfash waaye marka iyo abu caliin ilfarisi waayo minta markay zaa-ida laga dhigaayo waa inay nakira ka dambeyso wax ka dambeeyo inay nakiro ahaadaan nafyi ama jaxdina waa inay ku dhex jirto hadda meeshaan marka yakfir lakum min dunuubikum nafyina male minta waxa ka dambeeyana waa macrifo oo dunuubikum waaye waxaas oo shuruud aba iyagu akfash iyo abu caliin alfarisi iyo maba shardinayaanba iyagu waxay leeyihiin ihbaat iyo nafyi labadaba nakira iyo macrifo labadaba waa ku wada bannaan tahay haddii qaabkaa lagu socdo minta zaa-idaa laga dhigayaa markaas macno kale waxa uu yahay saddexaad tabciidiya in laga dhigo yakfir lakum ilaahay idiin dhaafee min dunuubikum min bacdi dunuubikum dunuubtiina qaar kamida idiin dhaafee waayo iimaanka qofka markuu ilaahay rumeeyo oo islaamka uu soo galo dunuubtii qabla shirki baa loo dhaafaa maahane bacda shirki bacda aliimaan aan ujeedaa bacda aliimaan dunuubta dhacdo ma loo dhaafayo islaamka iyo iimaanku wuxuu dhaafaa wixii ka horreeyey isaga alislaamu yajubu maa qablahu waxa ka dambeeyo dunuuba marka dee towbay u baahanayaan ayaga soo ma garanin marka min dunuubikum min bacdi dunuubikum oo kuwee waaye kuwii gaalnimadiini ka horreeyey waayo markaas tabciidiyadana towjiiheedu sidaas waayo macnaha kale minta in laga macneeyo bimacnaa can oo marka wayasfax la tadmiiniyo macnuhuna uu noqonaa yakfir dhaa idiin iska iska idiin dhaafee lakum idinka idiin dhaafee min dunuubikum ay can dunuubikum ayuu idinka cafinayaa dunuubtiina xaggeeda macnaha kalena waxa uu yahay shanaad in la yiraahdo ayb tabciid mintu ma aha laakiin takhsiis camalaa ku jiro waana isku tabciid iyo takhsiis wax isku dhow un waynaa waa litakhsiisi dunuubi can saa'ir alashyaa yakfir dhaafee lakum idinka idiin dhaafee wax walbau idiin dhaafayaa laakiin min dunuubikum maxaa gaar loogu sheegay dembiga waa ka waa ka ahamiyad badan yahay dhaafidiisa waxyaabaha kale macaanidaas ay marka sheeg sheegaan wa yu-ahirkum idin dibdhige ilaa ajalin waqti intii kaa idin dibdhige waqtiga oo musaman la magacaabay oo haddaa ilaahay u toobad keentaan cadaabkii waa la idinka dheereynayaa oo ilaahay cadaabkii waa idinka dibdhigaa ee wax ilaahay qoray see loo dibdhigaa marka suuratu racdina waa u malaynaa inaan uga hadalnay yamxu llaahu maa yashaau wayuhbit wacindahu umu lkitaab meeshaas waqti yacni ajalka ayaa laba ah la qoraayo qofka waqtigiisa waqtina waa waqtiga looxulmaxfuudka loogu qoray ilaahayna og yahay inuu ku aakhrsanayo uu ku dhammaanayo waqtigiisa kaas wax isbedela kuma dhaco waayo cilmiga ilaahay tagayur maba ku dhacayo iyo isbedel midna kuma dhaco ee midna waxaa weeyaan waxaa ku jiro shardi oo waxaa la leeyahay dadkaani hadday ilaahay rumeeyaanna intaas hala nooleeyo haddaynan ilaahay rumayninna intaasoo sano oo gaaban ha lagu dhammeeyo waxooda ayaa la leeyahay laakiin ilaahay waa ogyahay inay rumayn doonaan iyo inaynan rumay doonin rabbi waa ogyahay midka rabbi tagayur ma gelayo iyo tagyiir marka ee malaga iyo waxa qor la dhahayo ayaa marna waxaa lagu qorayaa shayga waxaa loo qorayaa tacliiq camal isagoo ku jira hadday saa yeelaan sidaa intaa ha loo qoro boqol sano hadday sidaas yeeli waayaan afartan ha loo qoro midda u qoran ee looxulmaxfuudka ku taallayna ku dhammaanaya warkooda ayb marka ina ajal allaahi ilaahay waqti ajalkii wayu-ahirkum idin dibdhige ilaa ajalin waqti intii ka waqtiga oo musaman la magacaabay ina ajalallaahi maxaa yeelay ilaahay waqtigiisa uu qabtay idaa jaa-a haddii uu yimaado laa yu-aharu lama dibdhigo low kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa wax garanayo waad yaqiini lahaydeen oo arrintaas baad ogaan lahaydeen qaala rabbi inii dacawtu qowmii leyla wanahaaraa qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga dacawtu waan u yeeray qowmii qoomkayga ayaan u yeeray leylan habeen iyo wanahaaran maalinba waa u yeeray falam yazid ma uunan kordhinin yeeritaan falam yazid ma uunan kordhinin ducaa-ii aniga yeeritaankayga hum iyagii uma kordhinin ilaa firaaran orod iyo carar ma ahane wax kale uma uunan soo siyaadinin oo uma kordhinin dacwadii iyo marka sida uu fartoonaaday iyo sida uu iyaga ugu yeeray buu ka waramayaa markaa rabbi wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga dacawtu qowmii qoomkaygii baan u yeeray oo cibaadadii cibaadadii allaan ugu yeeray leylan habeen iyo wanahaaran maalin marna kama joogsanin way falam yazidhum uma uunan kordhinin ducaa-ii yeeridaydii aan u yeeray uma kordhinin ilaa firaaran cararitaan maaha wax kale uma aynan kordhinin marka isnaadu isnaadu ziyaadada isnaadu ziyaadati lfiraari ila ducaa-i majaazun in loo tiiriyo ziyaad yani carar yani ziyaadada ay orod ay kororsadeen in loo tiiriyo uyeeriddii oo uyeeriddii aan u yeeray baaba orod ku siyaadisay in uyeeridda inay iyadu wax siyaadisay in loo tiiriyo waa majaaz waaye maxaa yeelay lianna ducaa'ahu iyaahum yeeridda nabi nuux iyaga uu u yeeray kaana sababan fii tasaayudi icraadihim waxay sabab u ahayd in uu bato icraadkooda iyo jeesashadooda iyo wa quwati tamasukihim bishirkihim iyo gaalnimadii bay aada ugu dhageen markaasaa iyadii inay kordhisay baaba laga cabiraa marka icraabka inay iyada sii kordhisay ee laakiin waa sabab iyada maahan iyadu inayba sidaas tahay ayb cilmu cilmiga badiica ee balaaqada kamidana waxaa la yidhaha ta'kiidu lmadxi bimaa yushbihu dam luqada carabiga asaaliibteeda waxaa ka mida ammaanta ta'kiidu lmadxi mad ammaantii in la adkeeyo maxaa lagu adkeynaa bimaa yushbihu dama wax eedeyn u eg ama ta'kiidu shayi bimaa yushbihu diddahu shaygiibaa waxaa lagu adkeynayaa wax cagsigiisa ah taasaa ku marka carar hadda wax la kororsadoo fiican maahane ducada iyo dacwada diintana dadku carar iyo maay ma u kordhinaysay bal waa cagsigii ilaa cararku waa icraab dacwaduna waxay keenaysaa in xagga alle loo soo jeesto marka ta'kiidu shayi bimaa yushbihu didahu ayaa ku jira marka meelahaas meeshaas falam yazidhum ma aynan u kordhinin ducaa-ii yeeritaankaygii aniga aan xaqi ugu yeeray iyaga ma aynan u kordhinin ilaa firaaran orod unbay u kordhisay iyo carar oo xaqa laga cararo wa inii aniga kulamaa mar kasta oo dacowtuhum aan u yeero iyaga oon xaqi ugu yeero litakfira si aada ugu dhaafto lahum iyaga a ugu dembi dhaafto jacaluu waxay yeelaan asaabicahum farahooda ayay fii aadaanihim dhagahooda ayay yeelayaan dhagahooda dhexdooda wastakshow way isduuduubaan hiyaabahum dharkoodii bay isku duuduubayaan wa asaruu waxay daa'imaan calaa maa hum calayhi waxa korkooda ay yihiinoo min ashirki bay daa'imaan oy joogteeyaan wastakbaruu way santaagaan istikbaaran santaagitaan uma intaa dabadeed inii aniga dacowtu waan u yeeray hum iyaga jihaaran baan ugu yeeray mujaahiran xaal aan ahay mid kor ugu dhigayo hadalka uma intaa dabadeed inii aniga aclantu waan muujiyey lahum iyagii baan u muujiyey wa asrartu waan u siraystay lahum iyagaan u siraystay israaran siraysi si walbaa waxaa ugu sheegay wa inii aniga kulamaa mar kasta oo dacowtuhum aan ugu aan u yeero iyaga litakfira lahum saad ugu dembi dhaafto yani dembi saa ugu dembi dhaafto marka meeshan lafteeda majaaz baa ku jiro musababkiibaa waxaa la dhigay booskii sababka waayo isaga wuxuu ugu yeeraya waa asbaabtii dembi dhaafka ee dembi dhaafkii laftiisii in laga cabiro maxaa looga cabirayaa maar haddii asbaabtii uu ugu yeerayo loogu dembi dhaafi lahaa towxiidka waa asbaabta dadka loogu dembi dhaafo daacada rususha waa asbaab dembi dhaaf keenayso maadaama asbaabtii uu ugu yeerayo ayuu wuxuu ka dhigayba sabab musababkiiba inuu ugu yeeray waayo dembi dhaafku waa shayga natiijada waay natiijadaas intaan la gaarin horta muqadamo sowma rabto iyo sabab sababkii waa maxay in rabbi la rumeeyo oo rususha la adeeco tiibuu marka wuxuu leeyahay litakfira lahum baa marka sidaas ayaa loo looga cabiray marka waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi wa inii aniga kulamaa mar kasta oo dacowtu aan u yeero hum iyaga litakfira lahum liyatuubuu markaan ugu yeero say ilaahay ugu noqdaan ugu towbad keenaan fatakfira marka aad u dembi dhaafto lahum iyaga aada u dembi dhaafto ayb marka musababkii baa la sheegay sababki baana loo ayaa la rabaa marka maqfiradii in iyada la xuso marka maxaa keenayso nimankan icraad meel ay ka gaareen iyadoo dembi dhaaf loogu yeeraya ayay dhegta fargashanayaan aad marka waxaa ku jiro halkan marka usluub waxaa ku jira aad u baliiq ah ayaa ku jira oo aad u balaaqo badan u fasaaxo badan waayo lama dhihin towbad keen lama sheegine waxaa la sheegay dembi dhaafkii marka iyagii oo dembi dhaaf loogu yeerayo maslaxadoodii ah rido alla inay gaaraan loogu yeerayo ayay dhagaha faraha gelinayaan haddana meeshay ka gaareen yacnii icraadka marka foolxumada icraadkooda iyo jeesashadooda ayaa halkan lagugu tusaaleynaa adiga marka marka rususha annaga danteenay noogu yeerayaan jannay noogu yeerayaan annagana waa diidaynaa waa ka cararaynaa icraadku marka qabiix waayo markaas aad buu u foolxun yahay waayo meeshii qofkii inta ku qaado inuu ku badbaadiyo rabo adigiina aada halaag u ordaysid icraadkaaga iyo jeesashadaadu waa daran tahay marka mar walbo marka kulamaa dacowtuhum litakfira lahum jacaluu waxay yeelaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim bay yeelaan dhagahooda dhexdeeday yeelaan ee faraha oo dhan dhegtii ma gelayso laakiin qeyb ka mida waayo waxay gelinayaan waa ay jacaluu anaamilahum waay iyada lafteeda marka majaaz mursala ku jiro waa min itlaaqi lkulli wa iraadat ljuzi waay ayb asaabicdoo dhan looma jeedo qeyb unbaa looga jeeda wastakshow way isduuduubaan hiyaabahum dharkooday isku duuduubaan oo indhahay marada ku duuba jireen asalka istikshaaguna waxa uu yahay dabool inuu qofka dalbado wax uu isku daboolo inuu raadsado ou dalbo markaa mara ayay intay qaataan markuu nabiyullaahi nuux hadlayo dhagahana farahay gelin jireen maradana indhaha ayay ku ayay ku duuban jireen marka macnaheedu waxay tahay warkaagiina ma rabno aragtidaadana ma rabno waayo hadday dhegtii fargeliyeen dhagaysi diyaar uma aha ee qofku isagoo dhagaha aan waxba ka maqlaynin baa waxaa dhici karta hadduu u jeedo qofka hadlaayo inuu wax ka fahfahmo inay arkaanna waa diideenoo mare iyo waxbay ku duubteenoo dhar bay markaa ay isku duuduubeen wa asaruu way joogteeyaan calaa maa hum calayhi mar allaale markaan u yeero waxay joogteeyaan waxa ay iyaga dush dushiisa ay yihiin oo mina shirki ah bay joogteeyaan wastakbaruu way san taagaan istikbaaran santaagid bay san taagaan uma intaa dabadeed inii aniga dacowtu waan u yeeray hum iyagii baan u yeeray jihaaran baan ugu yeeray mujaahiran lahum anoo kor ugu dhigayo warka kor anoo wax ugu sheegayo ho ayb uma intaa ka gadaale inii aniga aclantu lahum waan u muujiyey iyaga ay karartu lahum ducaaa ducadii baan ugu celceliyey muclinan lahum anoo u muujinayo wa asrartu waan siraystay lahum iyagii ayaan u siraystay israaran siraysasho ayaan u siraystay ibnu cabaas wuxuu yidhi yuriidu wuxuu ka wadaa alrajula bacda arajul qof qof ayaan wax ugu sheegay ukalimuhu siran beynii wa beynahu mar waxaan la hadlaa keligiis aniga asaga bis adcuuhu ilaa cibaad ilaa cibaadatika ilaahu cibaadadaadaan ugu yeeraa wa tawxiidika marna isagoo dadkii ku dhex jiro oo la arkayo ummad ku dhex jirana waxwaa u sheegay keli waa ugu sheegay iyagoo dadkii ku dhex jirana waan ugu sheegay faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kana gafaara faqultu waxaan idhi oon iyaga ku dhahay istakfiruu dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba oo shirkigan iyo xumahan aad ku jirtaan ka laabta innahu rabbigiin kaana wuxuu ahaaday gafaaran mid dembi dhaafid badan buu ahaaday yursil diree haddaad ilaahay dembi dhaafkiisa weydiisataan ood u towbad keentaan yursil diree alle uu dirayaa alsamaaa roobkiibuu dirayaa calaykum korkiina ayuu kusoo dirayaa midraaran xaal uu yahay mid dararid badan oo di-id badan ku di-id badan isagoo faqultu waxaan idhi buu yihi nabiy llaahi nuux faqultu waxaan idhi istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista ay istadcuu makfirata rabbikum rabbigiin dembi dhaafkiisa u yeerta bitawxiidi seed ugu yeeranaysaan inaad ilaahay waxidaan wa tarki shirki iyo shirki oo laga tago sideedaba dembi dhaaf ma imaan karo iyadoo shirki uu taagan yahay asbaabu lmaqfira marka waxaa ugu weyn dembi dhaafka xadiidulqudsigiina sidaas oo ah tirmidi oo warinayay min xadiidi anas inaka maa dacawtanii adiga wuxuu yihi ya bna aadam inaka maa dacawtanii in allaale inta aad yacnii aniga ibaryayso oo aada caabudayso warajowtanii aada irajeynayso qafartu laka waa kuu dhaafayaa ducadii marka waa tawxiidkii baa ku dhex jira waxaa kaluu yidhi haddaad ii timaado biquraabi lardi khataaya huma laqiitanii laa tushriku bii shay-an haddii aad ii timaado dhulka muggiis oo dembi ah laakiin aad ila kulanto adoon ii shariig yeelaynin oo aadan cibaadada waxba iigu daraynin la ataytuka biquraabihaa maqfiratan dhulka muggiisoo dembi dhaafan kuula imaana idan marka sabab layskugu dembi dhaafo oo tawxiidka ka weyn ma jiro macnuhu marka waxay tahay faqultu istakfiruu rabbakum istadcuu maqfirata rabbikum war rabbigiin dembi dhaafkiisa u yeerta bitawxiidi ugu yeerta inaad ilaahay waxidaan wa tarki shirki wadaajintana aad ka tagtaan ood ilaahay wixiisii aada cid kale la wadaajinaysaan aad ka tagtaan taa marka yacnii ilaahay dembi dhaafkiisa ugu wacda marka ilaahay waa idiin dembi dhaafayaayo waxaad helaysaan inahu alle kaana wuxuu ahaaday huwa isagu gafaaran mid dembi dhaafid badan haddii aada sidaa yeeshaan ood ilaahay usoo noqotaan yursil ilaahay diree asamaaa samada diree asamaa marka samadana waa laga macnayn karaa marka yacnii waxay noqonaysaa marka biyaha samada maa asamaai buu dirayaa alle ama in la yidhaha asamaa bimacna almatar oo min asmaai lmatar waxaa ka mida roobka magacyadiisa asamaa baa ka mida waa xadiidkii waatuu ahaa saxeixa ku sugnaa nabiga markuu salaada subax tukaday sallaa rasuulu lahi sal l slam subxa calaa ithri samaa-in nebigu wuxuu tukaday salaadii subax calaa ithri samaa-in roob gadaashiis iyadoo xalay oo roob da-ay ayuu salaadii subax nebiga tukaday asamaa bimacna almatar roobka waa la dhahaa marka yursil alla diree asamaaa roobka diree calaykum idinka korkiina kusoo diree midraaran isaga oo dararid badan oo di-id badan midraar waa mifcaal amhilatu lmubaalaga walkahra waaye waxaana ku jira markaasi badnaan midraaran iyadoo di-id badan waayo oo samada aada u da-ayso sababtuna waxay tahay qowmu nuux markay nebiyullaahi nuux beeniyeen zaman dheer baa ilaahay roobka ka celiyey haweenkoodiina ay u dhali waayeen ilaa afartan sano ay mufasiriinta qaar sheegaan marka maalkii baa ka halaagsamay mawaashidii iyo xoolihii baa ka halaagsameen iyagii laftooda tiradoodii baa isdhintay oo hoos sii aaday markaabaa marka wuxuu leeyahay war ilaahay usoo noqda oo roobkiina waa idiin imaanayaa beerihiina beerihiina waa idiin baxayaan ee caruurna waad helaysaane ayb markan adduunyadiibuu ku rajogelina aakhiradiibuu marka ugu yeerayaa laakiin adduunyada xaggeeda ugagay soo yeerana oo dadka qaar marka waxaa dhici karta adduunyadii iyo ayagu waxyaabaha inay aada u jecel yihiin uu leeya war haddaad adduunyo badan rabtaan rabbi rumeeya waa la jeclaysiina marka iimaankiibuu jeclaysiinayaa ayb istikfaarta iyo marka roobkana calaaqo weyn baa ku xiran iyo waxyaabahan ka dambeeya o dhan walidaalika waxaa la wariyey cumar radia allahu canhu annahu kharaja yastasqii binnaas cumar waa baxay isaga oo dadka roobdoon u sameynayo falam yazid ma uunan ka siyaadinin cala listikfaari istikfaar kama badinin xataa rajaca waa iska ilaa u kasoo laabtay faqiila lahu waxaa la yidhi maa samicnaaka stasqayta cumarow maba aanan ku maqlin adoo ilaahu roob keen dhahaye oo roob dalbayo waraab dalbayo faqaala waxa uu yidhi dalabtu lgaytha roobkii waa dalbay bimajaadiixi samaa yacnii samadii baan marka yacnii waxaan ka dalbay dee samada dhammaan xidigaheedoo dhan xaggeeda samado samadoo dhan baanba roobkii markaa in ilaahay ka keena aan ka dalbay sidaas allatii yastanzilu biha allatii yustanzalu biha almatar meelaha roobka inuu kasoo do-o laga dal yani xaggooda ilaahay looga warsado oo dhan baan ka dalbay buuri markaabuu wuxuu aqriyay istaqfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursili الsamaaa calaykum midraara marka istikfaar baan la imid istikfaartan hadda waa sababkii roobka wayumdidkum idin kordhiye alla idinka biamwaalin maalyaal idinku kordhiye iyo wabaniina wiilal idinku kordhiye wayajcal yeelee lakum idinka idin yeele jannaatin beerooyin idin yeele beerayaalo wayajcal lakum idin yeele anhaaran webiyaalo qulqulayana ilaahay idin yeele hadaad marka istikfaartii la timaadaan intaabaa ilaahay idinku abaalmarinaya wayumdidkum idinku ziyaadiye alla bimaalin biamwaalin maalyaal idinku ziyaadiye iyo wabaniina wiilal maalkii maalyaalkiina iyo caruurtiinuba way badanayaan wayajcal lakum idin yeele jannaatin beerayaalo wayajcal lakum idin yeele anhaaran webiyaalana alla idin siiye oo idin yeele ayb marka beerihii iyo asbaabtii macaashka kulli waa idin siinayaa rabbi roobkii dhibicdiina korkuu idinkaga keenayaa dhulkiina beerihiiba uu idinka dhalinayaa webiyadii wax waraabinayeyna waa idin socodsiinayaa alle waxaa dhan ilaahay baa iskale yani waxa ay yani dhibicda roobkana rabbi baa maamulaya webiga ilaahay baa iskale wax walba oo bani aadamka noloshiisu ku xiran tahay rabbi ayay uga imaadaan xaggiisa haddii marka waxa rabbi ilaahay waxa rabbi xaggiisa ka ahaadana xaaraan laguma raadiyo ee waxaa lagu raadiyaa tadaruc iyo ilaahay oo laysu bihinbihiyo maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday laa tarjuuna xaal aydnan rajeyneynin lilaahi alla aydnan u rajeyneynin waqaaran weyneyn aydnan u rajeyneynin idinka uu idin weyneeyo war maxaad ilaahay inuu idin maamuuso u idin weyneeyo aydnan u rajeyneynin laa tarjuuna haddaan rajada sideeda u macnayna tarjuuna bimacnaa rajaa aan ka macnayno waqaaranna aan ka macnayno tawqiiran wa tacdiiman aan ka macnayno macnuhu saasuu noqona marka macnuhuna wuxuu noqonayaa war maxaa ilaahay aydnan uga filanaynin inuu idin weyneeyo idinka waayo ilaahay addoonkiisu markuu rumeeyo dembi dhaaf ka dalbado ilaahiisa waa weyneynayaa subxaanahu watacaala qofkii rabbi subxaanahu watacaala addoonku hadduu dadaalo oo ilaahay uu caabudo qiim qiimo ayuu u yeelayaa ilaahay ayb marka markaa tacdiimka iyo tawqiirka rabbi subxaanahu watacaalaaba addoommadiisa kor yeelaya waxaa kaloo laga macneeyaa laa tarjuuna rajaa oo jaxdi ama nafyi oo ku jiro waxaa laga macneeyaa bimacnaa alkhawf rajaa rajada haddii la nafiyiyo ibnu jariir wuxuu yidhaahdaa macna alkhawf bay qur-aanka ayaa laga macneynaa markaas macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday laa tarjuuna xaal aydnan u cabsanaynin waay waqaaran ay cadamatan weynaan aydnan uga cabsanaynin lilaahi xaalay alla u sugnaatay weynaan alla uu leeyahay maxaa uga cabsala adihiin macna saasay marka halkaana ay noqonaysaa aduu ilaa saddex macnaa alrajaa bimacnaahu walwaqaaru bimacnaahu waa sidaa hadda aan sheegnay waxaa kaloo la yiraahdaa laga macneeya laa tarjuuna ay laa taclamuuna maxaad u ogaan la-dihiin lilaahi aada alla ugu ogaa la-dihiin waqaaran weynaan lianna qofku marka uu rabbigii isaga abuuray ee irsaaqay adduunyadan maamulkeeda hayo markuu intuu ka tago ama uu jinni caabudo ama uu bani aadam xale yacni dhashay waqti un dhashay oo dhiman doono uu caabudo baahidiisa uu ag dhigto isaga isku halleeyo rabbigii weynaanta mudnayna uu iska ilowsan yahay qofkaa ilaahay ma weyneynin subxaanahu watacaala maa qadarullaha xaqa qadrihi ilaahay ma aynan qadarinin qadarintiisa dhabnimadeeda ayb marka laa tarjuuna lilahi waqaaran laa taclamuuna lilahi waqaaran war ilaahay maxaad weynaan ugu ogaalaadihiin way ayb macno kale waxay tahay laa tarjuuna ay laa tubaaluuna lilahi cadamatan walxaal qad khalaqakum alla uu idin abuuray atwaaran idinka oo heer heer ah idinkoo heerar hadba heer ah atwaaran xaalado kuwa u saaxiiba xaal aad tihiin oo mar waxaad ahaydeen mani mar waxaad ahaydeen dhiig xinjir ah mar waxaad ahaydeen cad mar lafo iyo hilib ayaad noqoteen ruux baa laydinku afuufay waad yaryaraydeen waa soo korteen dhallinyaraad noqoteen garmadow baad noqoteen ilaa markii dambena shaykuuqa iyo aad yaad gaaraysaan marka idinkii yacni rabbi wuxuu idin wuu idin abuuray idinkoo adwaar iyo xaalado heerar u saaxiib ah isaga uu rabbi idin abuuray maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday laa tarjuuna xaal aydnan cabsanaynin lilaahi xaal ay alla u sugnaatay waqaaran cadamatan weynaan aydnan u cabsanaynin ka cabsanaynin walxaal qad khalaqakum alla uu idin abuuray idinka adwaaran xaalado ama heerar idinkoo u saaxiiba xaal aad u saaxiib tihiin alam tarow miyaydnan arkin kayfa sidii khalaqa allaahu alla uu u abuuray sabca samaawaatin toddoba samo siduu alla u abuuray dibaaqan xaal ay yihiin iyagoo iskorkor saar saaran wa jacala uu yeelay alqamara dayixii fiihinna dhexdooda uu yeelay sida uu dayixiina samadaa dhexdeeda uu u yeelay nuuran uu ugaga yeelay wa jacala uu uga yeelay alqamara dayixii fiihinna samaawaadkii dhexdooda xaal uu yahay nuuran iftiin uu uga yeelay wa jacala uu ugaga yeelay ashamsa qoraxdiina fiihinna samaawaadka dhexdooda xaal ay tahay siraajan faynuus uu markaa yacni ka yeelay alam tarow kayfa kayfadan aayaddan ku jirta istifhaam ma aha waa kayfa mujaradatun can اlistifhaami mutamaxidatun lidilaalati lidilaalati cala alkayfiyati ay ilxaalati waa kayfa oo xaalad tusayso istifhaam ma aha kayfa sidee oo istifhaama laga laqbayn maayo alam tarow miyaydnan arkin kayfa sidii xaaladii miyaydnan arkin xaaladii khalaqa allaahu alla uu abuuray sabca samaawaatin toddoba samo uu u abuuray ee dibaaqan xaal ay yihiin iyagoo iskorkor saaran sidii alla uu toddoba samo u abuuray iyagoo iskorkor saaran miyaydnan u jeedin oo aydnan arkin idinka wa jacala ay alam tarow kayfa sidii jacala uu ugaga yeelay alle alqamara dayixi fiihinna samaawaadka dhexdooda nuuran iftiin uu ugaga yeelay siduu dayixi alle uu iftiin uga dhigay dayixi markaa de samadii fiihinna marka la yidhaahdo samadii dhexdeeda miyuu ku yaalaa kasoka miyuu ku yaalaa hadal fara badan baa ku jiro kor oo dhan waa uun iska samo hadday samada ku dhex taal iyo hadday kasoka ku taalba wixii adiga kaa koreeya oo dhan waa uun samaa saa uun isaga daama wa jacala sida uu uga yeelay alla miyaydnan arkin ashamsa qoraxdii siraajan uu uga dhigay faynuus faynuus marka iftiinkeedu uu kulayl uu leeyahay siraajanta nuuranna waxaa weeyaan iftiin aan dhib lahayn oo aan qofka gubaynin waxba aan ku keenaynin wallaahu alle ambatakum uu idin dhaliyey min alardi dhulkii xaggiisii buu idinka soo dhaliyey nabaatan dhalin buu idinka soo dhaliyey oo aabihiin aadan baa carada laga keenay ayb ambatakum nabaatan waa mafcuul mutlaq asalku wuxuu ahaa lahaa ambatakum marka la yidhaha inbaatan in la dhehe ahaale inbaatan marka inbaatan laguma keenin nabaatan unbaa lagu keenay ayb wallaahu alle ambatakum waa idin dhaliyey min alardi dhulki xaggiisii buu idinka soo dhaliyey nabaatan buu idinka soo dhaliyey dhalin ayb qaar waxay qadarayaan wanabatakum fiiha minhaa nabaatan ma u baahnaba lak waxaas dhan ayb anbatakum fanabat tum nabaatana fanabadtum waad ka dhalateen dhulkii nabaatan soo dhalasho huma markaa dabadeed yuciidukum alla waa idin celinayaa fiihaa dhulkii dhexdiisii buu idin celinaa wayukhrijukum waa idinsoo bixinayaa ikhraajan bixin buu idinsoo bixinayaa waa idinka soo bixinayaa haddana dhulkii minhaa khalaqnaakum wafiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa fii suurati daaha baan kusoo maray wallaahu alle jacala lakum idinka wuxuu idinkaga yeelay alarda dhulkii wuxuu idinkaga dhigay bisaatan gogol buu idinka dhigay dhulkii dhulkii wuxuu idinkaga yeelay gogol fidsan oo aad ku socon kartaan seexo kartaan fariisan kartaan wallaahu alle jacala lakum wuxuu idinkaga dhigay alarda dhulkii wuxuu idinkaga yeelay bisaatan gogol buu idinkaga yeelay maxaa sidaana marka uu rabbi iu sameeyey litaslukuu inaad qaadaan minhaa ardadii xaggeeda inaad qaadaan yani aad ka qaadaan subulan jidad jidadka oo fijaajan ay waasican aada waasac u ah litaslukuu alla sidaa wuxuu u yeelay oo uu dhulkaasi idinka gogol ou idinkaga dhigay litaslukuu inaad qaadaan minhaa min alardi dhulkii xaggiisa xaal uu ka ahaaday subulan jidad inaad ka qaadaan wadooyin ayb marka min haada litaslukuuda in lagu tacalujiyana waa fiicanta waa la yeeli karaa litaslukuu inaad qaadaan minhaa xaggeeda aad ka qaadaan subulan jidad inaad ka qaadaan jidadka oo fijaajan waasaca oo aada waasaca qaala nuuxu rabbi inahm casawnii waاtabacuu man lam yazidhu maaluhu wawaladuhu ilaa khasaara qaala nuuxu nuux waxa uu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow inahum iyaga casownii way i caasiyeen oo amarkii aad ila dirtay way igu caasiyeen watabacuu waxay raaceen man ayay raaceen duul hadalkii ayay raaceen lam yazid ounan u kordhinin hu mankaasi maaluhu maalkiisa ounan u kordhinin iyo wawaladuhu ilmihiisu aynan u kordhinin ilaa khasaaran khasaaro maane wax kale wamakaruu way shirqooleen oo diinkii iyo xaqii bay shirqooleen makran shirqool shirqoolka oo kubaaran aada u weynin badan aada u weyn markii nabiyullaahi nuux ay u arkay inaan la ajiibayninoo si walba uu u dadaalay ayaa marka wuxuu tilmaamayaa madaxadeygooda waxa uu yihi qaala nuuxun nuux waxa uu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayo marka qaala nuuxun jumladan bedelu ishtimaal waa laga dhigi karaa oo waxaa laga bedelayaa marka qaala rabbi inii dacowtu qowmii leylan wanahaaran lianna maxaa yeele cisyaankooda mushtamilun calaa xikaa wuxuu shamlinayaa calaa xikaayati annahu dacaahu cisyaankooda wuxuu koobsanayaa inuu u yeeray ayaga ou hadda ka hor wax u sheegay marka saas darteed qaala nuuxu rabbi jumla ahaan marka bedelu ishtimaal inay qaala rabbi inii dacowtu waa u noqon kartaa isti'naaf oo iska bayaani ama tafsiiri ana waa laga dhigi karaa qaala nuuxu nuux waxa uu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow inahum iyaga casownii way i caasiyeen watabacuu waxay raaceen man bay raaceen dad lam yazidhu aan u kordhinin ounan mankaasi u siyaadinin maaluhu maalkiisa ku ounan u kordhinin iyo wawaladuhu ilmihiisii ounan u kordhinin ilaa khasaaran khasaara maahay wax kale kuwaabay raaceen marka maaluhu iyo wawaladuhu macno weyn baa ku jira dikrulmaali walwalad ayaa aayadan lagu sheegay sababta waa maxay maalka iyo ilmuhu waxay sabab u yihiin warkooda inuu fulo yacnii dadkan in la dhagaysto iyaga oo hadalkooda la maqlo oo ay dad baadiyeeyaan maxaa u sabab ahna shayga iyaga dadka kale maxaa warkooda loo maqli waayo kuwan keligood warkooda loo maqlay sababka warkooda loo maqlaa waxay tahay maalka iyo ilmaha dhinacii maalkana de maalkooda waa la rajeynaa intay bixiyaan ama ay dadsi dadka wax magaratada ah iyo kuwa caamada ahba intay wax siiyaanay annaga noo sacbiya dhahayaan markaasay kuwaas wax magaratadana waa ku agdhumayaan marka siday ugu sacbinayaan oo haadaas un ugu hayaan oo xaqi ay uga leexinayaan maalku marka waa sabab warkooda in la maqlo waxa keenaya way ayb soomaalidu heer waxay gaareen ay yidhaahdaan laba walaalo isla dhalata kii maal badanaa weynay leeyihiin maqalkii iyo ixtiraamkii xataa maalkii le qaadanayo marka maalku wuxuu sabab u yahay wax dhege in la dhegeysto qofkaan oo aan war lagu celinin oo ninku hadduu xoole leeyahay xoolihiisana la filanayo war lagu celi maayo de nin aan kala jeclayn lacag iyo xoolo waa baab kale oo isagu mabda' haysto oo ku dhegan mabda-iisa kaas isaga marka dambe tabarba loo heli maayo hadduu xaq ku taagan yahay marka xaqiisa unbaa soconaya waana siday rusushu ahaayeen ee ilmaha iyo cashiirada iyo dadka tirada badanna de sabab laysku guulguulo waay naam oo ninku hadduu ciidan maanta hadda ciidankaa booskaas taagan naam ninkii xoogaa iskor saaro oo dad badan haysto ama wiilal badanba heli karo oo iyaga isaga u dagaalamo heli karo waa laga cabsanaa oo warkiisa in la maqla maxaa keenaya ciidankan fiiri waa ayaan kugu soo daynaya marka maaluhu wa waladuhu marka sababka loo sheega kaas waa laakiin maalkooda iyo ilmahooda kuwaas waa ku khasaareen waayo mar hadday baatil u horseedeen ummad oo in ilaahay nuurkiisa la demiyo maalkooda iyo ay uga shaqeeyeen iyo iyo ciidankooda waa wax lagu khasaaray un weeyaan ayb macnaha marka maaluhu wawaladuhu saas wawaladuhuna waa la akriyey wawulduhuna waa la akriyey waana isku macna labadooda haddii la yidhaha wawaladuhu iyo wawulduhu sida ay ay u tahay wayamuruuna annaasa bilbukli wayamuruuna annaasa bilbakali baklun wa buklun waa isku macno iyadana saas oo kale waa tana watabacuu waxay raaceen buu yidhi aniga intay iga hareen oy caasiyeen man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu ilaa khasaara marka weligeed waa jiri jirtay qofka wanaagga sheegayo ama yacni rusushii ilaahay oo xaqii dadka u tilmaamayo oo mustaqbalka dambe aakhiro wanaagiisa kala talinaayo dadkii in inta laga tago rusushii la cidleeyo dad uun xoolo lagu raacayo aan caqli kale lahayn oo xikmad aan lahayn oo xoolo uun haysta bis maal keliya uun in lagu dabagalo waatan qur-aankii baad u arkaysaa soo maaha oo nabiyullaahi nuux wuxuu leeyay anigii intaa wax u sheegaya ood isoo dirtay inahum casownii waa i caasiyeen yay raaceen marka ay caasiyeen oy doorteen watabacuu man lam yazidhu maaluhu wawaladuhu kuwo waxay raaceen maalkooda iyo ilmahoodaba aynan u kordhinin ilaa khasaaran ma ahanin marka macnaheedu maaha haddii dadku dad badan ay raacaan qofku inuu isagu fiican yahay ma aha ninkii dad badan ay raacaana fiican ma aha marka dad badnaanta iyo dad yaraantu iyagu qiimi gaara ma lahani xaq un in la fiiriyo qofka isagoo xaq wadana hadday dad badan raacaan waa si fiican waa sidii la rabay waana nebiga waa kii yidhi qiyaamaha anigu waxaan rajeynaa buu yidhi an akuuna akharahum taabican kan ugu tabacan yani kan ugu badan ee la raaco oo ummadiisu marka ay aada u badan tahay inaan sidaa noqdaan rajaynayaa buu yidhi ayb meeshaas marka isaga marka badnaanta iyo yaraanta wax lagu dhisaya maahane hadday dadku wax yar yihiinna maahan inay xaq markaa un ay taas tusaysee waayo waxaad dhici karta dadku inay u yaraadeen qalad adiga aada ku jirta iyo xumaan aada samaynayso marka dacwada iyadu waa in miisaan ay leedahay miisaankuna waa xaqa kitaabka iyo sunnada iyo calaa fahmi asaxaaba saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii aimadii salafka sida ay wax u fahamsanaayeen haddaad wax ku wado waa fiican tahay haddii kalena maya yaraan iyo badnaantu iyadu male ictibaar gaar ah wamakaruu way shirqooleen makran shirqool shirqoolka oo kubaaran aada u weynin badan makri waxaa la yidhaha marka ikhfaau lcamal shaqa shaqada in la qariyo aw ira'yi ama ra'yiga in la qariyo alladii yuraadu bihi kaas oo markaa yacnii lala rabo duru lgeyr qof baa la rabaa in la dhibo shaqada lagu dhibaayo iyo ra'yiga lagu dhibaa waa laga qarina hoos unbaa loo shiraa kaasaa makri iyo shirqoola la yidhahda marka wamakaruu makran kubaaran kuwan lacagta iyo xoolaha iyo maalka leh shirqool ma aynan yaraysanin oo diinta uma aynan yaraysanin oo nabiyullaahi nuux bay shirqoolayeen shirqool weliba aada u weynin badan ayb waqad makaruu makrahum wacinda allahi makruhum wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal waa weyn yahay marka makrigooda halkana wamakaruu makran kubaaran buu alla yidhi haddana iyadoo saa ay tahay ilaahay muxuu yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an haddaad idinku alla ka cabsataan ood dhowrsataan shirqoolkooda iyo makrigooda waxba idinka tari maayo waxna idinka qaadi maayo waa laba xaqiiqo isgarab taallo waay haddaad mid ku orodo mi aad qaado midda kalena aad ka tagto weligaa xaqiiq gaari maysid ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tadarunna ha ka teginina aalihatakum cibaadata aalihatikum macbuudiyaalkiina cibaadadooda ha ka teginina walaa tadarunna haka teginina waddan waddi haka teginina walaa suwaacan haka teginina walaa yaquuha haka teginina wayacuuqa haka teginina wa nasran haka teginina intaasba waa asmaa aclaam ah oo dad saalixiin ah oo nabiyullaahi nuux ka hor oo beyna aadam wa nuux jireen oo iyaga marka dad wan wanaagsan ahaa sida ibnu cabaas uu warinaya kamaa fii saxiixi lbukhaariyi ee dadkaa waxay ahaayeen dad wanwanaagsan bay ahaayeen markay dhinteen ayaa dadkii joogay baa waxay is yidhaahdeen taallo u dhisa taalladaa markaad dhistaan cibaadada ku xusuusta keliya taallada waxaa loo dhisay in waxay ahaayeen lagu xusuusto markii hore markii dambe dee ibliis wuxuu ka dhaadhiciyey qoladii dambe ee akhbaartii iyo warkoodii iyo markaa yacnii ogaalkoodii markuu baaba-ay ayuu wuxuu ka dhaadhiciyey aabbayaalkiin roobka waxaa lagu sii jiray dhagaxdan dhagaxdan bay qaadan jireen markay roob u baahan yihiin macnaa ku jira dhagaxdan idinka aydnan garanaynin oo khaas ah markaasaa iyagii baaba la caabuday asnaamay noqdeen waa kuwii nebiyullaahi nuux loo soo diray marka in dadka laga baabi'iyo quluubtooda laga saaro meeshaa marka masalo weynaan ka ogaanaynayo masaladu waxay tahay qofka saalixnimadiisa laguma haysto laakiin xaq ilaahay haddii la siinaayo qofkaani waa saalix waayo halaga aamuso shib hala dhaho haddii la yiraahdo ilaahay baa dembi laga gelaa soo maahan ilaahay markii dadkan hadda wadi iyo suwaac iyo yaquud iyo yacuuq iyo nasri shantan qofood dad wan wanaagsanay ahayn wanaagooda ma la diidin dhinacaa la yska dhigay laakiin wanaagoodu inuu keeno xaqii ilaahay in laga laga weecdo oo laga leexdo taas wax la yeelaya ma aha walidaalika dadku markay hadda yihaahdaan war dadka saalixiinta iyo owliyada iyo maxaa laga rabaa ee owliyada waxba lagama rabo mana la dulminayo maa dhibkooduna waaba dembi dhibkoodu waa dembi laakiin ilaahay in iyaga lala simo miyaa loo dhaafa shib laga dhahaya iyagiina ma qabaanoo hana lala simo rabbi ma aynan dhihin marka waa in la yihaaho owliyada lama caabudo cibaado xaq uma laha har iyo habeen in la dhaho waana ninkii marka taas diidayo de waa nin xaqii ilaahay sacab inuu saaro rabo isaga oo markaa yacni qof saalixa qalad ku difaacaya waxau ku difaacayaa waa qalad ninka saalixa ma xumo isaga ayb intaas marka qofku haddii ounan isfahmsiinin ama isagoo degan ounan ka fiirsanin waa dhib arrin oo boqolaal sano ama laba boqoloo sanona arrinka weyn waayo qur-aankii baa sidan dhahayaba waa arkaysaan lidaalika xadiidku wuxuu ahaa ibnu cabaas wuxuu yihi saarat alawthaanu asnaamtii waxay ahaatay markii weliba yacni waqtigii dambe xataa carabtii dambe ee quraysh asnaamtan hadda aayaddan ay ka hadlayso dadkan magacyada wanwanaagsanay asal kasoo bilowdeen markii dambe asnaam bay noqdeen asnaamta xataa kufaaru quraysh waa caabudi jireen oo ibnu cabaas wuxuu yihi saarat alawthaanu waxay ahaatay allatii kaanat tucbadu fii qowmi nuux asnaamtii qowmu nuux dhexdooda lagu caabudi jiray waxay ahaadeen tucbadu fi lcarabi carab dhexdeed in lagu caabudayo bacdahu bacda nuux amaa wud sanamka wuddi la yidhaahdo fa kaanat likalbin qoladaa ayaa u sugnaaday oo lahaan jirtay biduumat ljandal meesha duumat ljandal layraa bay ku caabudi jireen wa amaa suwaac fa kaanat lihudayl suwaacna waxaa qaadatay hudayl wa amaa yaquud fa kaanat limuraad qolada reer muraad baa qaadatay uma libani qutayf biljuruf meesha juruf layraa madiine agteeda ah cinda saba wa amaa yacuuq fa kaanat lihamdaan yacuuq iyaguna qolada hamdaana qaadatay wa amaa nasr sanamka isna layidhaha fa kaanat liximyar liaali dilkilaac ayaa qaateen sidaa ayaa marka ibnu cabaas tafsiirka marka alimaamu lbukhaari baa wariyey fii tafsiirihi kusoo saaray kitaabu tafsiir min saxiixihi baan u jeedaa marka asnaamtii fiiri waqtigii nuux jirtay kuwaan oo aan waxna qorin waxna aqriniyaa u sheegayna dad taariikh yaqaano wax akhristo oo wax fiirfiiriya ma ahan haddana maca daalika asnaamtii berigaa jirtay waa soo qaateen magacyay u samaysteen wayna caabudi jireen eedde waxay tahay atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun waa isu dardam isu dardaarmeen baa layidhi maya bal hum qowmun taaquun iyagaa qole xadgudubtay oo shaydaanku ka qaalib noqday ah ibliiskii kuwaas wax u sheegay ayaa kuwana wax u sheegay ila ibliis waa joogaa waa nool yahay kuwana isaga wax u sheegay marka taallooyin iyo asnaam iyo meel laga dhiso oo madaxa loo liiliijiyo iyo wax ummadan khayr ka gaaraya ma leh nacam haddaad is leedahay yacni adugu macno kale taalladan ku samayna waa suuragal in berri la caabudo waayo waxaan markii horeba saasay kusoo bilowdeen saa darteed nabiga sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi cali bn abi aalib sida uu faray alaa abcauka cali waa kii uu yihi alaa abulhayaaj ku yidhi alaa abcauka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sal l slam wixii nebiga uu ii diray makuu diraa haa buu yihi markaasu wuxuu yihi wuxuu ii diray anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timhaalan ilaa tamastuhu qabri dhulka ka sareeyo taaka ka badan inaanan ka tegin ilaa aan dhulka aan simo oo isaga dhan darfihiisa aan intaan soo simo hal taaka uunan ka badanin walaa timthaalan taallo inaanan ka tegin ilaa damastuhu ilaa aan baabi'iyo shaydaanku marka dataalooyinka iyo waxyaabaha noocaas oo kalea dadkii hadda wuxuu ugu yacni waa la diiwaan geliyaa meelo dawaawiina lagu qoraa xoogga gaaladaa lagu difaacaa magacyaa loo yeelaa waxaa la yidhaha dhaqan caalamka oo dhan ka dhexeeyo waayo unesca laga qoraa taalooyinka asnaamtaas unesca laga qoraa unesca asnaamta marka difaacdo dadkii waa la laynaa waa dhimanayaa mar walba waa rafaadayaan waa layska dardaraa wax ka hadlaa male waxaa la yaab le marka meelo ay ummado badan ku dhinteen ayaa wax laga soo qaaday aan jirin asnaam la burburiyey baa marka dadka maxkamadeynteeda iyo waxaasaa aan laga fekeraa afartan sano iyaa la xukumaa soddon sano iyaa la xukumayaa war ninkan dhagaxa jejebiyey iyo ninkan dadka bani aadamka laynayo ee dad layntii inaan dhib laga soo qaadin waayo waxaan dhanba ibliisay u shaqeynayaan marka waayo dadkan dhimanaya dee dad iska masaakiin oo muslimiina yihiinna awalba ha dhintaan wax macnaa iyagu ma leh sanamku laakiin ibliisoo macno u leeyahay nacam marka maalkooda iyo xoolahooda iyo caqligooda iyo yacni taagtikadooda kulli waxaad moodaa uun wax ilaahay necab yahay unbaa lagu difaacaa ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tad marka arrinkaasuna da arrin koox wadato ama laga dhigi kara yacni mabaadi koox ay wadata ma aha waa arrin marka diinka xag dhexdiisa mutaqarir ku ah aayadahanna waa tilmaamayaan axaadiidta rasuulkana saasay u tilmaamayaan marka hadday koox marka yacni iyagu ama si qaldan ha u sameeyaan ama si saxan ha u sameeyaano siday ahaadaanba marka diinku koox wax u wax u khuduucaya ma aha diinka ilaahay mabaadi waaye meel ku qoran oo qur-aan aayado qur-aan laga aqriyo sunnada nebiga sal l slam laga aqrinayo qofkii sameeyo hadduu sax u sameeyeyna waxaas waa saxsan yihiin hadduu qalad u sameeyeyna waxa qaladkaa qalad ah mar walba nacam laakiin wixii haddii inta laysku qaso laga dhigo maba yacni asaasiyaadkii islaamka haddii laga dhigo wax koox wadatoo kale laga soo qaado dadka lagu xuuxiye marka la yidhaahdo waxaas haddii saas la yidhaahdo yacni saasa ayaa la noqonaa iyo kayta wakaytaa la noqonaa iyo ma fiicna waxaa sax maaha nacam aduu muslim waxaa u tahay usuusha diinta ama asalka diinta inaad ku dhegan tahay waa daruuri waqad adalluu kaiiran waqad xaqiiqa ahe adalluu way dhumiyeen kuwani kaiiran in badan bay dhumiyeen walaa tasidi aalimiina walaa tasid ilaahu ha u kordhinin aldaalimiina kuwa dulmiga falo ilaa dalaalan khasaare mahay wax kale ha u siyaadinin marka waqad adalluu kaiiran faacilku wuxuu waxaad moodaa mararka qaar waxaa loo celiyaa asnaamtaas waddi iyo suwaac iyo yaquuf haddana dad saalixiina waayo iyaga waxbay dhumiyeen maxaa loo dhahaa maadaama sababkoodii dad ku dhumay ama yacnii iyaga asnaam lagu magacaabay ay dadku dhumeen asnaamta waxbay dhumiyeen marka wa iyaga marka wax ma halaynin waxna maynan dhumininoo dad wanaagsanoo iyagu dhintayoo hanala caabudana ma aynan dhihin laakiin waxa wax dhumiya waa asnaamta iyaga lagu magacaabay waqad adalluu way dhumiyeen kaiiran wax fara badan bay dhumiyeen asnaamtu rabbi inahunna adlalna kaiira min annaas fii suurati ibraahim aan kusoo marnay macno kale wuxuu leeyahay waqad adalluu waxaa loo celinaa man lam yazid hudi hore waqad xaqiiqe ahe adalluu waxay dhumiyeen kuwa maalka iyo ilmaha badan kaiiran khalqan kaiiran khalqi badan bay dhumiyeen walaa tazid ilaahu ha u ziyaadinin aldaalimiina kuwa dulmiga falo ilaa dalaalan baadi iyo khasaara maayo wax kale ha u kordhin mima khaii'aatihim uqriquu faudkiluu naaran falam yajiduu lahum min duuni illahi ansaara mimaa khaii'aatihim min ajli khatii'aatihim gafafyaalkoodii darteed yaa uqriquu loo maasheeyey faudkhiluu waa la geliyey naaran naar ayaa la geliyey falam yajiduu ma aynan helin lahum iyaga maynan u helin min duunillaahi alla sokadii xaal ou ahaaday ansaaran ku uhiliyo wax uhiliya ma aynan helin mimaa khatii'aatihim maada waa silo waay ama zaa'ida xagga icraabta macna tawkiid wato minta min iyo maa waay maadu waa sila minta marka macnaheedu wuxuu noqonayaa tacliiliyo waay mimaa khatii'aatihim min ajli khatii'aatihim waay gafafyaalkii ay gafeen darteed khaii'aatihim khataayaahum labaduba waa iyaguna jamc maxaa loo jamciyey marka gafafyaalkii waxaa loo jamciyey gafafyaalkooda anwaac ah al-ishraaku biاllah ilahay waa u shariig yeeleen watakdiibu rusul rusushii waa beeniyeen waadaahum rusushii ayay dhibeen oo nabiy llaahi nuux bay dhibeen waaadowhu wa-aadow almu'miniin mu'miniintii way dhibeen jees-jeeskii ay rasuulkii ku jees-jeeseen waa markii uu yidhi war doonida samaysa markii la yidhi wayasnacu lfulka wakulamaa mara calayhi mala-un min qowmihi sakhiruu minhu qaala in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kamaa taskharuun jees-jeesku waa dembi kale waxaas oo dunuuba ayay marka geysteen ee jaraa-im iyo fawaaxish ah mimaa khatii'aatihim min ajli khatii'aatihim gafafyaalkoodii darteed yaa uqriquu waa la maasheeyey gafkaa dartiis ayaa ayaa loo halaagay waxa marka haddii qof la halaago waxaa loo halaagaa waa gafkiisii haddii marka gafka uu kula fiicnaado waa dhib xumaanta marka aada samaynaysa iyo gafafyaal hal ha la ogaado qofku markuu gafka sameynaya isla markiiba lama qabanayo bal qowmu nuux meeqay gefka ku jireen sagaal boqol iyo konton sano intaas nabiyullaahi nuux ku dhex jiray muddo yar maayn muddo aad u badan bay ahayd intaasna gef unbay ku jireen waa ka ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabitha fiihim alfa sanati ilaa khamsiina caaman faahadahum اطuufaanu wahum daalimuun marka intaa sanawaadkaa tirada badan oo ay ku jireen gefka iyo xumaanta iyo shirkiga oo haddana rabbi uu u kaadinayay dulqaadka rabbi uu u kaadinayo loo sugaayey yacni macnaheedu maahan dembigu inuu barwaaqo leeyahay maahan bal istidraaj waayo falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun faquطica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin innaga waxaa laga yaabaa dadka hadalkan yani aayadahan waxaan u keenaya waxay tahay dadka mafaahimtooda waa isbedesheen yani waxaa laga yaabaa macaasi inayba tamaninayaan dadka qaar oo macaasi aan horay usoo samaynay in dadka qaar ay tamaninayaan oo ile berisamaadkii waxaasaa la sameyn jiray waxaasaa la sameyn jiray oo waxaanaa furnaa jiray oo waxaas in la sameeyo dib loo furo waay war haddaad rabbi soo caasisay soo waxa laguu ciqaabay taas ma aha mase istidraajkii aada ku jirtay tobankii sano ama labaatan ama soddon ama afartankii sane lasoo dhaafay ama kontonkii sane lasoo dhaafay istidraajkii aan ku jirnay istidraajkii markaa aan ku dhex jirnay ee rabbi uu nala sabaansabayay miyaan u malaynay inaan xaq ku taagnaynba oon ku jirnayba mid baa marka haddii shirkiga wax laga sheego uu leeyahay war waxaani intii ummaddan shirki shirki ay bilowday inay ka hadlaan aa dhib noo yimid warkaas macnihiisu muxuu noqonaa shirkiga ma maa wanaagsanaa marka naam marka haddii shirki la sameeyo oo barwaaqana ay jirtay macnaheedu shirkigu waa saxsan yahay miya miyay noqonayn macaasida iyo rag iyo dumar dhexda isqabsado oo tiyaatar furnaado oo wax daran iyo cayaaro lagu sheego hidday dhaqan lagu sheega iyo iyo haddii laga dhiga markuu roobka noo da-a waa la cayaari jiray weligeed salaaddu waa iska yarayd wax tukada waagii hore haddana waa la fiicnay nin ku dhahayaad arkeen war xaggee xigmaddu ka martay qofkaasi inkaar inkaar baaba ku dhacday salaada dadka dukada waa yaraayeen waa la fiicnaay xaggee isla iska qabane waxaasina nacam mase salaadaaba xun oo dhibaato la timid oo dhibaato keentayna nacam waa wax dhagahaagu aad ugu soo dhacayaan waa wax marka aada meelahan tawaasulka dadku meelahay ku xirxiriiraan haddaad fiiriso sawiro hore oo fuxshi ka muuqdo kuu keenaa waa kan barwaaqadaanaa jirtay buu kuleeyahay nacam markaa dad barwaaqadii iyo waxa kale kala garanaa ma nihin nacam ma ka wado waqtigan lafteedaan fiicannahay ma aha laakiin waqtigaani wax natiijadii hore ka dhalatay waay hadda marka inaan intaan soo afjarno waxaanoo dhan rabbi u towbad keenno oo walaaltinimadii dadka muslimiinta intay soo celiyaan hal dhinac markaa loo socdo ayaan wanaag ku gaaraynaa maahana waligee damdam waxba laguma keenayn soo ma fahmin waxyaabaha markaa rabbi subxaanahu watacaala dunuubtiibaa halaag keentay buu ilaahay leeyahay mimaa khatii'aatihim gafafyaalkooda darteed ayaan uqriquu aan maasheynay waa la maasheeyey uqriquu waa la maasheeyey fa udkhiluu waxaa la geliyey naaran naar falam yajiduu ma aynan helin lahum iyaga ma aynan helin min duunillaahi alla sokadii ansaaran ku u hiiliyo wax u hiiliyana rabbi sokadii ma aynan helin ayb markaa macnuhu waxay tahay qowmu nuux sidii markii la maasheeyey wax u gargaaray aynan u helin sidaasoo kale wixii ay asnaamtii ay caabudi jireen maadaama aynan u hiilinin haddaba sidaa sidaasi la-eg ayaa qof kastoo ilaahay qeyrkii caabudo markuu rabbi qabto waxa uu caabuday ma uu helinayaan wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara wa qaala nuuxu nuux waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow laa tadar ha ka tegin cala al ardi dhulka korkiisa ha uga tegin min alkaafiriina gaalada xaal uu ka mid yahay dayaaran ku dhulka askumo oo dego innaka adiga in tadarhum haddii aad ka tagto kuwaa yudiluu way dhuminayaan cibaadaka addoommadaadaay dhuminayaan walaa yeliduu mana dhalayaan ilaa faajiran bay dhalayaan ku faajir ah oo rabbi subxaanahu watacaala daacadiisii ka baxo kafaaran oo gaaloobid badan markaa nabiyullaahi nuux markuu ka quustay waxaana mufasiriintu ay yidhaahdaan hadalkan marka uu dhahayo waa markii la yidhi marka lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aamana qoomkaaga cid dambe ma rumaynayso ilaa intii hore u rumaysay unbaa qoomkaagii ka rumaynayso cid dambe oo soo ziyaadayso oo soo kordhaysa male markii la yidhi buu sidaan dhahay marka isaga waxyiibuu ku ogaa dabcan inaynan kuwaan gaal waxaan ahayn aynan dhalaynin oo iyagii marka gaalnimada ay ku aakirsanayaan sidaabuu marka sidan u yidhi wa qaala nuuxu nuux waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow laa tadar ha ka tegin cala al ardi dhulka korkiisa ha uga tegin min alkaafiriina gaalada xaal uu ka mid yahay dayaaran ku dhulka dego dayaar marka waa ismun maksuusun waa isim wuxuu gaar ku yahay bilwuquuci fi nafyi nafyi bisow dhacaa jumla manfiya dhexdeeda bisow dhacaa haddana weliba yacumu cumuumuu keenayaa yacumu kulla insaanin qof kastaa soo gelaya marka nafyi bou dhacaa insaan oo dhanna waa soo gelaya ismigaanna waa calaa wasin wasnigiisu waxaa weeyaan dayaar waa faycaal mushtaqun min ismi daar daartaa marka looga soo dhambalay magaca marka asal ahaan marka waxaa daartuna caynkeedu waaw buu ahaa oo marka waxaa weeyaan daywaar asalku waa daywaar waawgiibaa marka iclaal darteed la gooyey ya-dii baa marka yacnii xarakadii loo raray shaqalkii fatxada waana la shiday dayaar ayuu marka noqday ayb asalku daywaar buu ahaa iclaal buu marka dayaar kusoo gaaray macnahana macnihiisuna waxaa weeyaan man yaxilu qofka dego bidaari lqowmi qolada daarteeda ayaa dayaar la yihahdaa kinaaya can ilinsaan qofka insaankaana loo jeedaa ilaa isaga waay wax wax degaya meel degaya asmaada noocan oo kale cumuumkana keento nafyina dhacdo oo aan ihbaat marnaba aan dhicin ibnu sikiid kitaabkiisa islaaxulmandiqa ee luqada wuxuu gaarsiiyey ilaa labaatan iyo shan ismi ayuu gaarsiiyey ibnu maaligana tashiilka wuxuu ku gaarsiiyey soddon iyo sideed buu gaarsiiyey marka asmaa la tirin karo luqada carabiga kor laga qabto waayo ilaa soddon iyo sideed magac dayaarkan baa ka mida axadun baa ka mida cariibun ayaa ka mida asmaa badanoo xagga luqada sidaas ahoo cumuumna laasimo nafyina dhaco ayaa jiro ayb inaka adiga in tadarhum haddii aad ka tagto kuwaa yudiluu way dhuminayaan cibaadaka addoomadaaday dhuminayaan walaa yeliduu ma dhalayaan ilaa faajiran unbay dhalayaan ka faaran oo gaalnimo badan marka da qofku waxa uu dhalaya nbi nebiga ilaahay waxaa muuqanaysa marka in la ogeysiiyo isaga layidhi markan wixii ka dambeeya wax soo kordhaya male binaan calaa dalika marka isagu da habaarkan waaba u suubadaan laakiin haddii si qaldan loo isticmaalo oo la yidhaha qofku inta uunan qof gaala noqonina lasii dilaa haddii la yidhaha si uunan gaal u noqonin hadda waa yaryahay waa la dilaa leana gaalu noqona haddii qaabkaas loo fakaro waxaa weeyaan adigu inuu gaal noqon doono in kaleyaa ku wargeliyena nacam waxaas ma banaana nacam khawaarijtaana aayadan daliisho jirtay waxayna u daliishan jireen ilmaha uurka ku jiro intay dilaan qofka ilmaha uurka ku jirana waa dooxi jireen waa dili jireen intay soo bixiyaan kuwa yaryar oo la wato oo gacmaha laga hayana waa dili jireen markii la yidhaah war dadkan waaba waaweyn yihiin dembi bay galeeno kuwan yaryarka maxaa ka rabtaan inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran waxaas marka wax saxa ma ahan tan iyo taasna tusaale isdaboolaya ma noqonayaan adiga qofku wuxuu noqon doonana ma ogid wuxuu dhali doonana shuqulkaaga ma aha keliya uun wixii xugun markaa sharcigu uu tilmaamayo ayaad leedahay wax ka dheeraada ma lihid waana fahm qaldan waxayna sidaa ku dileen saxaabada qaarkood oo ka mid ahaa cabdullaahi ibnu khabaab ayaa ka mid ahaa saxaabadii yaryareyduu ka mid ahaa da ahaan waa kii markaa xaaskiisu iyadoo ay la socoto weliba uur ay leedahay ayay isagana dileen naagtiina dileen uurkiina waa dooxeen horay dileen markaas buu cali la dagaalay radia allahu canhu maadaama ay ictidaa iyo xadgudub ay la imaadeen rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dhaaf aniga ii dhaaf waliwaalidaya labadii i dhashay labadeyda waalidna u dhaaf waliman yaa axad u dhaaf dakhala galay beytii gurigayga galay mu'minan xaal uu yahay mu'min isagoo ah gurigayga galay macnaha ehelkaygii ah waaye oo mu'min ah walilmu'miniina mu'miniintii u dembi dhaaf walmu'minaati haweenka mu'minaadka u dembi dhaaf walaa tasid ilaahu ha u kordhinin aldaalimiina kuwa dulmiga faloo gaalada ah ilaa tabaaran halaag maane wax kale ha u kordhinin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih